munaasabadda qalinjabinta oo waalidiin macalimiin madax mas-uuliyiin abwaano ganacsato iyo marti kaleba ka qayb gashay ayaa jaamacadda hargeysa farxadda la wadaagtay sagaal boqol iyo toddobiyo soddon arday oo shan boqol iyo toddoba ka mid ahi wiilal yihiin halka afar boqol iyo soddon ka mid ah ay gabdha yihiin kuwaas oo soo gunaanada geedi waxbarasho waayo kala duwan lahaa waxbarashada heerka koowaad iyo labaad ee jaamacadda ayay ardadan maanta gunaanadeen madaxweynaha jaamacadda hargeysa dhegta maxamuud yuusuf muuse ayaa ka warbixiyey tirada ardayda waxaanu halkaasi ka sheegay dulucda mana ardayda maanta baxaysa waxaa laga yaabaa in dhifranku uu jiri jiray u dhexeeyey hablaha iyo inamadu aad inay u kala badnaayeen laakiin hadda aad bay isugu dhow yihin sagaalkaa boqol iyo lix iyo sod iyo toddobiyo soddonka ardayda baxaya shan boqol iyo toddoba waa inamo afar boqol iyo soddonna waa hablo waxay tilmaamaysaa markaa percentagkiinu aada imanka isku soo dhawaaday waxaad mutaysateen inaad ku qalinjabisaan digriyadyada kala duwan ee aada mutaysateen oo isugu jira maxay bachelor iyo master waad qalinjabiseen hambaliyo hambaliyo
wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan yaasiin xaaji maxamuud faratoon ayaa hambalyo kadib sheegay in tirada soo badanaysa jaamacaduhu ay saameyn taban ku yeelanayso tayada waxbarashada si tayada iyo tirada la isula helana loo baahan yahay inay iskaashadaan jaamacaduhu isagoo tilmaamay inay saamayn doonaan kulamo arrimahaasi lagaga shaqaynayo barkhad jaamac batun oo ah xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee waddani oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa madaxweyne bixi oo madasha fadhiyay ugu baaqay inuu hoos u eego tabashooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee somalilan ka dhex jira waxaanu tilmaamay in asbaabihii doorashada natiijadooda ay xisbi ahaan u aqbaleen ay ka mid ahayd mustaqbalka daayarta iyo dhalinyarada sida uu hadalka u yidhi gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kale mucaaradka yucud cabdinaasir maxamed xasan buuni ayaa hadal halkaasi uu ka jeediyey waxyaabaha uu kaga waramay ay ka mid ahayd tale ay xisbi ahaan rasmiyan ugu gudbin doonaan madaxweyne biixi taasoo dulucdeedu ahayd in aan ciidamada la siyaasadeen islamarkaana sida uu hadalka u yidhi ay xisbi ahaan u arkaan in saxaafad iyo cid kasta oo arrintaasi ku tallaabsata tallaabo laga qaado waxyaabaha kale ee xisbiyaan u arkeen ayuu sheegay in doorashada wakhtigeedii la qabto iyo sidoo kale in la dhiso cisbitaal gaara oo ay leeyihiin ciidamadu islamarkaana daryeela cabdirashiid maxamed dahabshiil oo ka mid ah boodhka sare jaamacadda ayaa isna halkaasi ka hadlay dhalinyaradu waxay isweydiinayaan maxaa mustaqbalkiinu noqonaya waayo tacliintu waxay ka mid tahay waxaa mustaqbalka ummad dhisa ee sii horumariya ee shaqo abuura haddaan anagu anagu dahabshiil nahay iyo dhammaan shirkadaha ganacsiga ee halkan fadhiyaba waxaanu ka qayb qaadanaynaa wax allaala wixii shaqo idiin abuuraya walow mas-uuliyiin badan oo kale halkaasi ka hadleen uu ka mid yahay wasiirka hore ee warfaafinta suudan doctor kamaal cubeyd oo madax ka ah jaamacadda caalamiga ee afrika haddana madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa soo gunaanaday waxaanu sheegay inuu aqbalay dhammaan soo jeebadimihii xisbiyada mucaaradka ah madaxweyne biixi uu ka hadlayey qorshahooda guud ahaan dhalinyarada waxa uu sheegay in bisha koowaad ee sanadka cusub ee laba kun iyo sagaaliyo toban ay dowlad ahaan bilaabayaan barnaamij ay u bixiyeen shaqo qaran kaasoo dhalinyarada lagu barayo tabaha shaqada iyo sida loo shaqeeyo madaxweynuhu waxa uu sheegay in saddexdii biloodba ay meel magaalooyinka ka baxsan ku xareyn doonaan kun wiil halka shan boqol oo gabdhood oo iyagu magaalooyinka gudahooda joogi doona iyana gaar loo leeliyi doono mudane biixi waxa uu sheegay in arrintaasi dhaqaalaheedii hordhiciisii hayaan hal milyan oo dollar lana hirgelin doono waxyaabaha kale ee madaxweynuhu ka hadlay waxaa ka mid ah siyaasadda iyo isbedelada dalka etoobiya gaar ahaan maamulka soomaalida marka koowaad waxaan hambalyo kaliya laaba u dirayaa oonu aada iyo aada somaliland u hambalyeynaysaa dowla deegaanka soomaaliyeed madaxweynaha iyo muxweenka ay doorteen iyo sida nabadgelyada ah ee xiisadii kacay u dejiyeen waanu ku hambaryeynaynaa waa u dacaynaynaa horumarkoodaanu jecel lahay geesta kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu ka hadlay madaxweyne biixi adasani waxay qaaday tallaabo ah colaadii dhex martay eritariya etoobiya prime ministerka ra-isul wasaaraha etoobiya oo isagu lagiisa ku tago adisababa asmara oo uu u ogolaado waxay ku murmayeen oo dhan anaa ogolo taadootaabaan u ogolaadeen walaalayalan iskaashada muqdisho dadka ka taliya laba kun iyo sideed iyo tobanku waxay qaadeen tallaabo ah somaliland cirkaanu ka xidhaynaa oo cidi soo geli kari maysa somaliland badaanu ka xidhaynaa oo berbere cidima iman karto oo markaan cirkii dhulka kaa xidhay berigaan kaa weeranaya oo daar doo ku siiyo inaan kaa soo weeraray dhinaca bariga somaliland waa laba caqli oo iskarab yaallaa ra'yiga adisaba yaallaa iyo ka muqdisho yaalla waxaanu leenahay annagu marba waxaan u taagana dhinaca wanaagsan madaxweyne muuse ayaa ka hor inta aanay munaasabadu bilaamin waxa uu furay dhismo cusub ay jaamacaddu yeelanayso kaasoo ay maalgelisay shirkadda dahabshiil sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay laab ama sheebaadh cusub oo jaamacaddu leedahay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa